waa sargaal ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaanna u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka gobolka gado oo magaciisa la yihahda cabdikariim sheekh xasan sheekh haajir ayaa noo yimi baasoo baasoo soo dhiibay isaga oo dabcan horey muddo badan ooga tirsanaa nimankaas argagixisada oo ah oo dalka dadka soomaaliyeed iyo caqabada farada badan dalka soomaaliya ku ah kadibna wuxuu go-aansaday inuu isu soo dhiibo suu noo sheegay waan gartay marka sababta uu isu soo dhiibay maxay tahay ma cafiskii loo fidiyey ayuu ka faaidaysanayay mise iskii buu isaga yimi saad og tahay horey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku baaqay cafis inay uga faa'idaystaan muddo yeer nimankan dhalinyarada ah oo soomaaliyeed maadaama yihiin dhalinyaro la qalday in aan madaxweynaha marka cafiskii uu u fidiyey ayuu ka faa'iidaysanayey madaxweynaha madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo dhammaan xukuumadda dalka ka jirta guud ahaana ay aqbashay cofsa cawsi cafiskii madaxweynaha ay ku shaqaynayeen marka arrintaasuu ka faa'iidaysanayey ninkaas annana si wanaagsan baan usoo dhaweynay biidnillahi tacaala qof kastoo ayaga kamid oo soo garana waa soo dhaweyn doonaa marka ma keligii ayaa tusaale ahaan isa soo dhiibay mise cid baa la socotay isaga maya isaga hadda keligiis buu ahaa laakiin wuxuu watay qalabkii oo dadka soomaaliyeed ku dhibaataynaya oo duurka kula jiray oo saanida ciidan ahaa dhammaan wuu watay goobtu iska soo dhiibay waa deegaanka dhamaso oo tuulo ka tirsan degmada ceelwaaq ee gobolka gada ah ciidamadayada oo meesha degan oo soomaaliyeed oo gaar ahaan ciidanka jubbaland oo daraawiishtii isku soo dhiibay tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay arrintan cafiska dad intee la eeg baa is leedahay baa isu soo dhiibay ama kooxda ka tirsanaabaa dhinaciina yimi oo ka faa'iidaysanayay cafiskaas runtii inta hadda aan isleeyahay laga soo bilaabo bishii hadda naga dhamaatay labaatankeeda ilaa hadda maanta bishii laba tahay waxaan isleeyahay waxaan xaqiijin karaa aniga inta isoo dhiibtay oo gobolkan kasoo gashay gado gudahooda hadda ama jubbaland soo gashay waxaan waxa waa ilaa koob iyo toban qof weyaan waan gartay oo dhammaantood saraakiila mise isugu jira askar iyo maya askar ma ninkan ko ninkan wixii ka horreeya askar bay ahaayeen mar haddii dee qof iyo laba uun ay isa soo dhiibayaan weli kooxdii al-shabaabna ay duurka ku jiraan oo dagaalamayaan weli miyaanay u muuqan cabsi taagan oo idin hor taagan inaad xasilin ka samaysaan deegaanada aada maamushaan al-shabaab waa urur argagixiso ah caqabadna ku ah dhammaan caalamka gaar ahaana dalka soomaaliya jaaniska madaxweynaha uu sameeyey ciddii ka faa'iidaysato waa casinaynaa biidn illahi tacaala ciddii ka faa'iidaysan weydana waa la diraynaa deegaanada hayaana waan ka xoreynaynaa biidn illahi tacaala howlgallaa jiray dhowaanahan lagu dhawaaqayo oo tusaale ahaan de dowladda maraykanka oo kale ay ku dhawaaqday dhinacyo kala duwanna ay ku dhawaaqeen in kooxda al-shabaab lala gelayo idinku wada shaqayn ma laidinkala sameeya howlgallada marka la sameynayo kale dalka dalka laga sameynaya howlgalka waa dalka soomaaliya dalka soomaaliyana nidaam dowladeed baa ka jira oo dowlad bay leedahay dowlad dhaxa iyo dowlad goboleedyo intaba leh waa nagala la xiriira ha meel kastoo howlgal laga sameynayo midda kale waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo argixisada dalka ku jirto dowladaha kale ee shisheeye ee ama kuwa derisnala ha ahaadaan ama kuwo kale ha ahaadaane wayna caawin karaan laakiin cidda shaqada haysato nimankaana u baahan inay iska xoreeyaan si dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda loo badbaadiyo waa mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo madaxweynaha dowladda federaalka u sarreeya iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda kale oo soomaaliyeed oo aniga hadda kula hadlayo aan ka mid ahay marka ma dhacdo meel aanan ogeyn in howlgal laga geli karo